بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا kitaabka halkan aan ka bilaabanayna in shaa allah waa suwar min xayaati saxaaba waxa weeye suwar tusaalayaal noloshii saxaabada la xiriira waa muuqaallo iyo tusaalayaal noloshii saxaabada ka mid ah sheikhan mu-alifka ah intaynaan kitaabka gudagelin doctor cabdiraxmaan raafat baashaa baa la dhihi jiray waxaa la dhalay kun sagaal boqol iyo labaatankii waa miilaadiga magaalo ariixa la yidhaahdo oo suuriya shimaalkeeda ku taalla ayaa lagu dhala daraasada iyo culumta ibtidaa'iga halkaasuu kala kulmay ka bacdi magaalada xalab la yidhaahdo u wareegay daraasada jaamiciyada ah ama jaamacaddan ah qaahirow ka qaat wuxuuna halkaa ka gaaray xaysu naala ashahaadata alcaalamiyata shahaadada caalamiyada ah ayuu ka gaaray likuliyati usuuluddiin kuliyadda usuuluddiinka fi lashari almacmuur asharta camiran shahaadooyin kalena wuu qaatay doctooraa buu gaaray maajisteerkuu qaatay ka bacdi wuxuu ku mashquulay mudaris buu ahaa mufatishna waa ahaa markii dambe mufatish luqa alcarabiya ayuu noqday fii suuriya maamulow wuxuu ka noqday daaru lkutub adaahiriya ee dimashq ustaad muxaadirow ka noqday kuliyat alaadaa fi jaamicati dimashq markii dambe wuxuu u wareegay almamlakata alcarabiyat asacuudiya isagoo kuliyadda kuliyatu luqa alcarabiya ka bixinaya jaamicatu limaam moxamed bin sacuud alislaamiya taariikhdiisu way badan tahay nin aad iyo aad u aqoon badan buu ahaa daaci ah culum badan leh kutub badan qoray arrimuhu wax ka qoray oo kala duwan baa marka tarjamadii halka ku taallaa markii dambe maalin jumcaah kun afar boqol lixdii hijirada ayuu dhintay magaalada istanbul ee turkiga ayuu ku dhintay wasujiya juhmaanuhu meydkiisii waxaa lagu aasay qubuuraha la yidhaahdo alfaatix oo halkaa ku yaal oo ah xaysu yarqudu kahiiru min asaxaabati wataabiciina meel ay jiifaan oo lagu aasay in badan oo saxaabadii iyo taabiciintii ka mid ah kuwaasoo uu jeclaa oo waa kuwaanu saxaabadii uu taariikhdoodii u qoray oo waa isagaan suwar min xaya saxaaba ee kutub kalaba qoray suwar min xayaati saxaaba suwar min xayaati saxaabiyaat oo gabdhaha u ka qoray suwar min xayaati taabiciin kuwaasoo dhan buu leeyahy ayib markaas kitaabka noocaasi wey waa kitaab siiraah oo aada iyo aada u fawaa'id badan si saxaabadii loo barto oo loogu daydo iyaguna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bay wax ka barteen oo ku dayanayeen bismi illaahi araxmaani araxiim allaahumma ilaahayow innii aniguba yidhi axbabtu waxaan jeclahay oo jeclaysta saxaabata nebiyika nebigaada saxaabadiisa muxamadin ah nebigaadu sala allahu calayhi wasalam asdaqa alxubbi jacaylkan ugu runnimo badan wa acmaqahu kan ugu gunfog kan ugu xeel dheer oo guntiisu ugu fog tahay baan jeclahay saxaabada nebigaada fahabnii ilaahayow ii hibee yowma alfazaci alakbari argagaxa weyn maalinkiisa liayin mid oo minhum iyaga ka mid a kow doonaba ha noqdee mid un saxaabada ka mid a ilaahayow rabbiyow ii hibeeya igu aadi ilaa kulligood xaqay ku taagnaayeen fa innaka adigu ilaahayow taclamu waxaad og tahay annii anigu ma axbabtuhum inaanan saxaabadaa u jeclaan ilaa fiika adiga dartaa mooyaane yaa arxama araaximiin allaha arxamuraaximiinkaayo saxaabada marka lixdan iyo shan saxaabi ayuu diyaariyey oo qeybtaani weeyaan waxay ka bilaabanayaan lixdan iyo shantaa saxaabi anas binu maalik alansaari anas anasu bnu maalikin anaskii ina maalig ahaa alansaariyu ee ansaariga ahaa radia allaahu canhu tarjamadiisi wey allaahuma rsuqhu maalan wa waladan wa baarik lah markaan saxaabi kasa marayno siiradiisa inta laga sheegay ereyga ugu murti ballaaran ama ugu caansan baa tarjamada magaciisa hoosteeda lagu qorayaa saxaabi kasta kelimadda ugu caansan oo ugu macno weyn allaahumma allahayow ursuqhu ku arsaaq hu oo anasa maalan maal badan iyo wa waladan walad wa baarik lahu ilaahu una barakee kelimadda ayaa yidhi cidda tiri baa kelimad kasta laguu sheegayaa waa min ducaa'i rasuuli rasuulka ducadiisii sala allahu calayhi wasalama lahu anas ugu duceeyey kelimaddaasuu nebigu ku yidhi siday noqotay ducadii waan qaadanaynaa in sha allah kaana anasu bnu maalikin wuxuu ahaa fii cumuri lwardi cusaybka cimrigiisa cusaybka cumrigiisa xiina waqtigii laqanad ay u laqintay oo ay u marisay hu anas ummuhu hooyadiis alqumaysaa qumaysaa la dhihi jiray magaceeda rumaysaana waa la dhihi jiray marka markay u laqintay hooyadiis qumaysaa ashahaadatayni shahaadataynka markay u qabatay anas anas wuxuu ahaa cumri yar oo cusub ayuu marayy kaana anas binu maalik fii cumuril-wardi buu ahaa cusaybka cimrigiis markay hooyadiis shahaadateynka u qabatay oo wa atracad hooyadiis ay buuxisay fu-aadahu anas qalbigiisa qalbigii algadda ee cusbaa qalbigiisa curdanka ahaa ee cusbaa markay ka buuxisay hooyadiis bixubbi nebiyi lislaami islaamka nebigiisii jacaylkiisi jacaylkii nebiga muxamed ibni cabdillaahi ahaa calayhi afdalu salaati waaska salaam naxariistan ugu fadliga badan iyo salaamtan ugu dahirnaan badan nebiga dushiisa ha ahaatee calayhi salaatu wasalaam fa shuqifa waa la mamanaysiiyey anasun anas waxaa la jeclaysiiyey oo lagu mamanaysiiyey bihi nebiga xubban kalgacal iyo jacayl cala asamaaci maqlidda dusheeda aada buu nebiga u jeclaaday inuu maqlo inuu arko walaa qarwa la yaabna ma leh yaab ma jiro yaab ma ahaanin maxaa yeelay fal udunu dhegtu tacshaqu way cishqidaa way jeclaataa qablal cayni isha ka hor axyaanan marmar mar baa dheguhu iska jeclaysaan inay wax maqlaan oo cidday jecel yihiin maqlaan intaysan indhuhuba ciddaas arag markaasuu nebiga iska jeclaysay samaaciisa iyo maqalkiis iyo sheegsheegiis wa kam in badan bou tamannaa tamaniyey alqulaamu wiilkii asakiiru yaraa an yamdiya inuu aado ilaa nebiyihi nebigiisii fii makata magaalada maka dhexdeeda in badanba wuxuu jeclays inuu nebiga maka u aado ow amase yefida rasuulu rasuulku inuu soo wafdiyeeyo rasuulkii alacdamu ee weynaa sala allahu calayhi wasalam calayhim iyaga inuu usoo wafdiyeeyo fii yahriba magaalada madiina magacyadii hore oo madiina ayay ka mid tahay yahriba inuu ama isagu aado ama nebigu u yimaado u jeclaan jiray liyascada sow ugu liibaano biru'yaahu nebiga arkidiisa wayahna'a sow ugu bogaagsado biluqyaahu nebiga la kulankiisa alla yaa mar nebiga la kulma yaa nebiga mar arka calayhi salaatu wasalaam ayuu intaa jeclaayo wuxuu rabay inuu ama maka u aado ama wuxuu jeclaanaya inuu nebigu inta soo tago madiine ugu yimaado lam yamdi ma tegin calaa daalika kaas dushiisa طawiilu waqtin waqti dheer maba teginba jacaylkiisaas waqti dheer ma qaadan xataa saraa ilaa uu s- dul ilaa xataa saraa ilaa uu faafay fii yasriba magaalada madiine dhexdeeda ilaa uu ka faafay madiinadii almaxduudati la dheefiyo dheefta weyn heshay almaqbuudati ee la kantay ilaa uu dhexdeeda kaga faafay ana nebiya nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi nebi moxamed iyo wa saaxibahu saaxiibkiis asidiiqa runbadanaha fii dariiqihimaa waddadooda inay ku soo jiraan wax yar markii la joogayba magaalada madiine waxaa dhex xulay war sheegaya nebiga iyo abuubakar inay waddada madiine ku soo taagan yihiin fii dariiqihimaa labadaa waddadooda inay soo hayaan ilayhaa madiinana ugu dariiqo ugu wadda ah waddada madiine keenaysa fakhamarat waxay buuxisay ama fakhamarat waxaa ka kor noqotay ama fakhamarad waxaa dabooshay albahjatu cishqi ayaa waxay dabooshay kulla beytin guri kasta oo madiine ku yaalla cishqi iyo farxad baa dabooshay markii la yidhi nebigaa waddada soo haya calayhi salaatu wasalaam wa mala'at ilfarxatu farxad baa buuxisay kulla qalbin qalbi dhammaantii wa tacallaqat ilcuyuunu indhihiina waxay ku callaqmeen oo ku taagmeen oo ku xirmeen iyo walquluubu qalbiyaduba bidariiqi dariiqi almaymuuni la barakeeyey waddada barakaysan oo nebiga iyo abubakar soo hayaan baa dadka qalbiyadooda iyo indhahooduba ku callaqan yihiin oo la fiirinaya bidhaantooda inay halkaa ka soo baxaan alladii dariiqaasoo yaxmilu xambaarsan oo wada khuda annebiyi nebiga tillaabooyinkiisa iyo raadkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo wa saaxibihi nebiga saaxiibkiisii ilaa yasribo u soo wada dadkii oo dhan meesha indhahooda iyo qalbiga ay saa ugu hayaan waa waddada la sheegay inay nebiga iyo soo hayaan oo oo ku soo socdaan markaasaa dadkuba xaggaasay indhaha u taagayaan qalbigoodu jiraa wa akhadal fityaanu wiilashii yaryaraa waxay gudagaleen yushiicuuna inay faafinayaan maca ishraaqati kulli sabaaxin subax kasta waa berigiis wiilashii dhallinyaradii yarayreed waxay gudagaleen inay faafinayaan maca ishraaqati kulli sabaaxin subax kasta shuruuqiisa qorax soo bixiisa anna muxameda nebi moxamed qad jaa waa yimi dhallinyaradan waxay dhahayaan ilaa dadkii oo dhan waxay ogyihiin qalbigooda halkaa ku xihan yahay wiilashii yaryaraabaa waxay leeyihiin subax kasta nebigu waa yimi ana muxamedan qad jaa nebiga waa yimi dhallinyaradii yaryaray fa kaana wuxuu ahaa yascaa midou socdo ilayhi nebiga xaggiisa anasun anas baa soconayey maca saaciina kuwa soconaya macooda oo min alowlaadi ilmaha asiqaara yaryara wiilasha yaryar macooda bou maalin kasta anas raacayey laakinahu anas laa yaraa shay-an shayna ma soo arkayn markii maalintii oo dhan xaggaa lagu maqan yaho nebigii la fiirinayo oo la soo waayo waxba mau soo arkayn fa yacuudu anas waa soo noqonayay ka'iiban xaaluu yahay mid ciriiriyoon maxsuunan xaaluu yahay mid murugaysan ciriiri iyo murug soo soo waayey xabiibkuu jeclaa maanta imaan waayey maalin kasta xagga markii la aado markii la soo gadoomaan iyagoo aan nebigii soo arag iyagoo tiiraanyisanoo qalbi ciriiri ku dhacay bay soo noqonayaan wa fii daati sabaaxin subax subaxyada ka mid ah subaxaasoo shadiyi landaa'i udugyadiisu daran yihiin udug udgoonnadiisu udugu soo ma taqaanid udugiisu dar udugyadiisu darnaan badan yihiin subaxaasoo nadiiri ruwaa'i aragtidiisu birbirqayso arruwaa waa aragtida nadiirna waa birbirqa iyo waxa weeye hililaaca subaxaasoo nadiiri ruwaay aragtidiisu nuurayso ama birbirqayso hatafa rijaalun rag baa qayliyey rag baa sawdeeyey fii yasriba magaalada madiina dhexdeeda haatifka macnaha cid dad baa hadlay maxay ku hadleen inna muxameda nebi muxamed iyo wa saaxibahu saaxiibkiisa abubakar sidiiq hadawaa waxay ahaadeen qariibayni kuwo u soo dhow min almadiinati magaalada madiina waayna hayaan baa layidhi waa soo dhow yihiin maanta meel dhow bay soo marayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar sidiiq warkaasaa yeedhay fadafiqa rijaalu raggii waaweynaa waxay gudagaleen yattajihuuna inay u jihaysanayaan oo qaabilayaan wejiga qaabilinayaan naxwa dariiqi waddadii xaggeedii dariiqii almaymuuni mubaaragga ahaa alladii dariiqaasoo yaxmilu u soo xambaaraya ilayhim iyaga xaggooda nebiya alhudaa hanuunka nebigiisa waalkhayri wa nebiya alkhayri khayrka nebigiisa waddadaas ayaa raggii wejiga qaabiliyeen markii la yidhi waa soo dhow yihiin waa laga hortegayaa wamadow way socdeen raggaasi yatasaabaquuna iyagoo tartamaya oo ku kala beratamaya ilayhi nebiga xaggiisa jamaacaatin jamaacaatin xaalihiin koox koox tatakhallalhum xaalay raggaa waaweyn dhexdhex gelayso asraabun raxanno raxan jamaacaad oo min siqaari lfityaani dhallinyarada kuwooda yaryaraa ah dhallinyaro yaryar baa ragga waaweyn dhex ordayey socsoconayey waxa weeye asraab waxaa la yidhaahdaa waa waa kooxo yaryar weeye waa jamaaco marka waxaa loo isticmaali jiray jamaacada shimbiraha asarbalqada soo ma ahayn halman halman yuciiru janaaxahu waxa weeyaan ragga waaweyn dhallinyaro yaryar baa ku dhex labanoo tatakhallaluhum xaalay kale dhexdhex gelayso asraabun raxanno ama jamiicaad oo min sikaarilfityaani kuwa dhallinyarada ah kuwooda yaryar ah dhallinyaradaa yaryaroo tusaqridu xaal ay kor noqonayso ama tusaqridu xaal ay ifayso calaa wujuuhim dhallinyaradaa yaryar wejiyadooda farxatun farxad baa daboolaysay ama ka kor noqonaysay ama ka ifaysay farxaddaasoo taqmuru buuxisay quluubahum qalbiyadoodii asakhiirata yaryarayd waa dhallinyaro yaryare qalbigoodii yaraa farxad baa buuxisay farxad noocaas oo wa tutricu daajinaysay daajin ama wa tutricu buuxinaysay af-idatahum qalbiyadooda alfatiyata ee da'da yar alfatiyata ee da'da yar wa kaana waxaa ahaa fii daliicati haaulaa'i kuwaa dhallinyarada asibyati ee yaryar caaradkooda waxaa ahaa anas bnu maalik alansaariyu raggan waaweyn dhallinyarada dhexdhex soconaysa caaradkooda waxaa ka mida raggaas anas binu maalik oo wiil yara ah aqbala rasuulu rasuulkii waa soo qaabilay salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi maca saaxibihi saaxiibkiisa maciisa asidiiq wamadayaa nebiga iyo abubakar way tageen bayna adhuriljumuuci jamacyadii dhexdoodii jamacyadii azaakhirati buuxay tirada badnaa oo min arijaali rag ahaa iyo walwildaani ilmo yar iyo dhallinyaro dhallinyaro wildaan waa dhallinyaro dadkii tirada badnaa oo ka hor yimid oo soo dhoweeyey bay nebiga iyo abubakar soo dhex raaceen ama niswatu dumarka dumarkii almuqadaraatu maxjabadaha ahaa macnaha guryahooda ku sugnaa dumarkaas iyo wasabaayaa ilmihii caruurihii assakiiraatu ee yaryaraa gabdhihii yaryaraa dumarkii waaweynaa ilaa raggii waaweynaa iyo wiilashii yaryaraa waa la sheegay asabaayaa assakiiraat kuwii yaryaraa dumarkii waaweynaa iyo gabdhihii yaryaraa sakiiradii faqad calowna waxay ka kor noqdeenoo fuuleen suduuxaalmanaasili guryaha sadxigooda korkooda meesha kore bay u baxeen sida masaajidkan korkiisaoo kaleo loo baxay wa jacalna waxay gudagaleen dumarkaas yataraa'ayna inay istustusayaan alrasuula nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh nebiga is aragsiinayeen meel fog bay uga farfiiqayaanoo halkaas qofka soo maraya weeyaan waa bidhaanta halkaasay marayaan halkaa fog bilaa meel kore haddii la fuulo meel fog baa wax ka muuqanaya wa yaqulna waxay ku qowlayeen ayuhum koodeebuu huwa isagu ahaaday ayuhum hu ayuhum huwa beelahay war dadkaa badanoo meesha tirada badan koodee weeye nebiga ilaa may arag weliye meel fogna waa laga tilmaamaya ayuhum huwa koodeebuu yahay nebigu saasay lahaayeen fakaana daalika alyowmu maalinkaa isagaa wuxuu ahaaday yowman maalin maalinkaasoo mashhuudan la xaadiray saasuu maalinkaasi ahaaday dalla anasu bnu maalik wuxuu ahaaday yadkuruhu kii xusa maalinkaa nebigu madiine yimid xataa nayafa ilaa uu ka dhaafay calal mi'ati boqol oo min cumurihi cimrigiisa anas isagoo boqol sano dhaafay wuxuu ka sheekayn jiray maalinkii nebigu madiine soo galay iyo xaalku sidau ahaa maa kaada arasuulu rasuulkii uma dhowaan rasuulkii alkariimu wanaagsanaa ma sigin sala allahu calayhi wasalam yastaqiru inuu ku sugnaado bilmadiinati madiina madiinaba wax badan nebigu ma sii joogin xataa jaa-athu ilaa ay nebiga uga timid alqumaysaau bintu milxaana gabadhii qumaysaa bintu milxaan la dhihi jiray ummu anasin anas hooyadiina ahayd wa kaana macahaa waxaa la jirankeeda ahaayoo la socday markay nebiga u timid qulaamuhaa wiilkeedii asaqiiru ee yaraa walxaal wiilkaasina yascaas ordaayo beyna yadayhaa horteeda uu rooraayo wa du'aabataahu labadiisa halabood halab timaha labada dhinac timaha jilicsanoo labada dhinaci tanuusaani labadaas timaha noocaasi tanuusaani ay dhaqdhaqaaqayaan calaa jabiinihi koodkiisa macnaha timihiibaa dhinacyada u soo degay marka halkaanay ka ruxmayaan ilaa waa timaha badanoo dheerdheer tanuusaani tataxarakaani ay dhaqdhaqaaqayaan timahaasi halabtaay labadiisa janiibkiisa labadiisa dhinac ayay dhaqdhaqaaqayeen uma dabadeed xayat gabadhaasi waxay salaantay annabiya nebigay salaantay calayhi salaatu wasalaam wa qaalad waxay tihi salaanka bacdi yaa rasuula allah lam yabqa rajulun nin ma harin ma baaqi noqon wala mra'atun haweeney ma harin oo min al ansaari ah ilaa waqad adxafaka wuxuu kuu soo hadiyeeyey bituxfatin hadiyad nin kasta oo ansaari ah iyo gabarh kastoo ansaariyad ah hadiyad bay kuu keentay nebi allow wa innii anigu laa ajidu ma helayo maa udxifuka waxaan kuu soo hadiyeeyo bihi isaga hayra ibnii wiilkayga mooyaane haadaa kana wax kaloo aan hadiyad kuugu keeno ma helayaba ilaa wiilkaygaan kana mooyaane wiilkaanaan hadiyad kuugu wadaa fakhudhu wiilkaan qaado falyakhdimka ha kuu khidmeeyo maa shi'ta intaad doontid weligaaba intaad rabta ha kuu shaqeeyo fahasha annabiyu nebigii waa farxay sala allahu calayhi wasalam lilfataa wiilkiibuu ku farxay asaqiiri ee yaraa wabasha waana farxay waa isku macni hasha wabash ayaa la yidhaahdaa labaduba waa farxid weji furfuran buu ku soo qaabilay nebigu waanu ku farxay wamasaxa nebigu waa masaxay ra'sahu madaxiisa biyadihi shariifa gacantiisii nebiga shariifada ahayd ayuu nebigu gacan madaxaana saa u mariyey wamasa nebigu waa taabtay du'aabatahu halabtiisii timihiisina bianaamilihi buu ku taabtay farihiisa annadiyati ee jilicsanaa farihii nebiga ee jilicsanaa ee raaxada lahaa buu nebigu saa ugu taabtay halabtiisii wa dammahu nebigu waa soo dumay hu anasa ilaa ahlihi ehelkiisiiba u dumay reerkiisiiba u geeyey nebiga iyo xaafaddiisa waa la wareegay kaana anas bnu maalikin wuxuu ahaa oo amase unaysun haddaan si kale ugu dhawaaqno anas yarow kamaa kaanuu sayba ahaayeen yunaaduunahu kuwii ugu dhawaaqa unays tadliilan jilicsanaan darteed marmar bay unays dhihi jireen inta anas ka daayaan bay unays dhihi jireen anas markaas wuxuu marayey fi lcaashirati sannadkii tobnaad oo min cumurihi cimrigiisa ah yowma maalinkiisa cidda uu ku liibaanay bikhidmati nebiyi nebiga u khidmayntiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wadalla wuxuu ahaaday anas yaciishu mid nool fii kanafihi nebiga kanafkiisa iyo asturkiisa iyo wa ricaayati nebiga daryeelkiisa ilaa an laxiqa annebiyu ilaa nebigu ka ka haleelay nebiga alkariimu wanaagsanaa sala allahu calayh wasalam birafiiqi alaclaa rafiiqi sare ilaa nebiga ilaahay ka oofsaday baa aan isla joogay oo khaadim u ahaa ilaa uu ka dhintay fa kaanad waxay ahayd muddatu suxbatihi la saaxiibidiisa muddadeeda lahu nebiga uu anas la saaxiibay cashara sanawaatin toban sano awalna toban buu jiray tobankaas sanoo kaamilaatin buuxa tobankaas sanoo nahala uu cokonaaday oo webxay oo duurduurtay fiihaa tobanka sano dhexdooda min hadyihi nebiga hadyigiisii wuxuu ka cabbay maa buu ka cabbay oo ka helay zakaa uu ku taskiyeeye bihi maagaba nafsahu naftiisa wa wacaa wuu weeleeyey anas min xadiidii nebiga xadiidkiisii maabuu ka weeleeyey mala'a uu ku- ka buuxiyey bihi maagaba sa- sadrahu laabtiisa wax laabtiisa buuxiyey oo axaadiidana nebiga wuu ka bartay dadka aad axaadiista u wariyey buu anas ku jiraa radia allaahu canhu wa carafa wuxuu aqoonsaday anas min axwaalihi nebiga axwaashiisa iyo wa akhbaarihi nebiga wararkiisa iyo wa asraarihi nebiga asraartiisa iyo wa shamaa'ilihi nebiga shamaa'ish waxaa la dhahaa khisaasha wanaagsan ee maxamiidadaayoo lama hadiyo maabuu ka aqoonsaday lam yacrifu uusan ka aqoonsan axadun axadkaasoo siwaahu isaga ka soo haray ilaa waa khaadimkii oo wax badan buu isagu ogyahy wax badanoo aan dadka kale ogeyn ayuu ogaaday waqad laqiya anas bnu maalik anas bnu maalik wuxuu la kulmay min kariimi mucaamalati اnnebiyi nebiga mucaamaladiisa wanaaggeedii salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi maabuu la kulmay lam yadfar bihi uusan ku liibaanin waladun walad uusan ka helin min waalidin kii dhalay ilmo la dhalay wuxuusan weligii ka heli karin qofkii dhalay buu anas ka helay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wadaaqa wuxuu dhadhamiyey anas min naabiili shamaa'ilihi nebiga shamaa'ishiisa ti- teeda sarraysee wanaagsanayd iyo wa jaliili khasaa'ilihi khasaa'ishii nebiga ee weynayd maabuu ka helay oo ka dhadhanshay taqbiduhu ay ku kamatay calayhi dushiisa addunyaa adduunyadu wax lagu kantay ama lagu majeersaday ee lagu jeclaysay ayuu ka helay nebiga shamaa'ishiisii iyo tilmaamihii wan wanaagsanaa ee tiro badnaayo nebigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam falnatruk bal aan uga tagno u dayno lianasin anas alxadiida ka warramidda can bacdi suwari tusaalayaasha qaarkood iyo s- muuqaallada qaarkood bal aan u dayno anas muuqaalladii alwadaa'ati iftiinka badnaa oo min haadihi lmucaamalati ka mida mucaamaladaas alkariimati ee wanaagsanayd allatii taasoo laqiyahaa anas la kulmay fii rixaabi nnebiyi nebiga la jirankiisa calayhi salaatu wasalaam assamxi ee dhaafidda badnaa nebiga assamxi dhaafidda badnaa alkariimi wanaagga badnaa sala allahu calayhi wasalam fa huwa anas adraa isagaa ku ogaansho badan bihaa iyada fa huwa anas bihaa iyada suwartaas iyo muuqaaladaas adraa isaga ku ogaal badan wa calaa wasfihaa sifaynteedana inuu isagu tilmaamo ka warbixiya ka- ee, iyo warbixinteedana aqwaa isagaa karid badan isagaa cabirid cabiri kara wa aqwaa wa huwa aqwa isagaa ku awood badan calaa wasfihaa tilmaamideeda waa kana anas anas aan warka u dayna weeye sheekadu qaal anas bnu maalik wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi wuxuu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh min axsani innaasi dadka kuwa ugu wanaaga badan khuluqan xagga dabeecada wa arxabihim ayou ahaa kan ugu waasacsan sadran xagga laabta wa ufarihim kan ugu waafisan buu ahaa xanaanan xagga turidda faqad arsalanii annebigu waa i diray yowman maalin lixaajatin dan buu ii diray fakharajtu waa baxay waqasadtu waxaan- waan qastay sibyaana nebigu dan buu ii diray laakiin waxaan u qastay sibyaanan caruur oo yalcabuuna cayaaraya fi suuqi suuqa la alcaba inaan cayaaro macahu macooda hawshii nebigu u diray ma aadin caruur iska cayaaraysa baan suuqa u aadin walam adhab maba aadin ilaa maa shaygii amaranii bihi nebigu i amray falammaa sirtu ilayhim caruurtii markaan soo gaaray oo aan la joogo iskala cayaaray shacartu waxaan dareemay biinsaanin qof qofkaasoo yaqifu khalfii gadaashayda taagan haddii qof xagga kaasoo istaago culays iyo sharqan iyo waxbaa dareemaysaa markaa waxaan dareemay baa yidhi qof gadaashayda taagan wayaakudu kaasoo waxa weeye wayaakudu bihawbii maradaydana saa u soo qabtay faltafatu saasaan u milicsaday faidan rasuulullaahi waaba nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yabtasima xaalow dhool birayo dhoolla caddaynayo oo wayaquulu nebigu leeyahay yaa unays waranasiirow adahabta ma aade xaysu amartuka meeshaan kuu diray shaqadaan kuu diray ma aad markaas wuxuu yidhi fartabaktu fartabaktu waan argagaxay ilaa meel waxaa lagu dhex qabta cayaare waan argagaxay waqultu waxaan idhi nacam inii daahibun mid tegayaanahay alaana hadda yaa rasuul nebel haddaan aadaya inta naxay baan ihi haddaan aadaya wuxuu yidhi anas wallaahi baan ku dhaartay laqad khadamtuhu nebigu waa u khudmeeyey cashra siniina toban sano famaa qaala nebigu ma dhihin lishayin shay shaygaasoo sanactuhu aan sameeyey lima sanactahu maxaa saa ugu samaysay walaa lishayin shayna nebigu uma dhihin taragtuhu aan ka tegey lima taragtahu maxaad uga tagtay waxaan sameeyey maxaa u samaystay ma dhihin waxaan ka tegeyna maxaa uga tagtay ma dhihin hadde macnayaal badan baa ku jiro ama isagaa maskax badnaa waaba maskax badnaa shay kastaa sidaa la rabo buu ku keenay dee maxaaba markaas waxu sheegba ma leh ama maaha haddii hadda wax isdaba maraan nebigaaba dulqaad badnaayo cidna aan saa u canaananayn calayhi salaatu wasalaam wa kaana rasuulu nebigu wuxuu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh idaa naadaa anasan anas markuu u dhawaaqayo saqarahu kii taskiiriya taxabuban jeclaan iyo wa tadliilan jilicsanaan fa taaratan mar yunaadiihi nebigu wuxuu ugu dhawaaqayaa yaa unaysu wa ukhraa mar kalena yaa bunaya sidaasuu dhahay wa kaana wuxuu ahaa nebigu yuqdiqu kii macnahaas ku shuba calayhi anas min nasaa'ixihi naseexooyinkiisa nebiga iyo mawaacidihi wacdiyaashiisa maabuu ku burqin jiray oo ku shubi jiray mala'a qalbahu qalbigiisa buuxiyey oo wamalaka lubbahu qalbigiisa hantiyey mala'a wamalak milkiyey lubbahu qalbigiisa waa isku mid min daalika waxaa ka mid ah waxyaalihii nebigu anas u sheegay qowluhu nebiga hadalkiisa lahu anas uu ku yidhi yaa bunay in qadarta haddaa awoodid an tusbixa inaa waabariisatid wa tumsiya aa galabaysatid subax iyo galab inaa gaadhid walxaa laysa fii qalbika qalbigaada uusan ku sugnayn qishun wax khayaana ah liaxadin axadna haddaa awood u leedahay inaa subaxii gaadhid hadhowna galabkii gaadhid adoo aan qofna qalbiga xumaan ugu hayn fafcal war sidaas samee yaa bunaya ina daalika arrinkaasina min sunnatii buu ka ahaaday waman axyaa sunnatiina faqad axabanii waa ijeclays waman axabanii qofkii ijeclaysana kaana macii macayga u ahaaday fi ljannati jannada dhexdeeda yaa bunaya idaa dakhalta markaad u geshid calaa ahlika ehelkaada iyo qoyskaada fasallim salaam yakun salaamkaasi wuxuu noqonayaa salaantaasi barakatan barakay noqon calayka dushaada iyo wa calaa ahli beytika ahlu beytkaadaba markaa xaafadda tegtid dadka salaam salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caasha anas bnu maalikin waa noolaa bacda wafaati rasuuli rasuulka dhimashadiisa dabadeed calayhi salaatu wasalaam niyafan iyo waamaaniina caaman dhowr weeye niyafan dhowr iyo waamaaniina caaman dhowr iyo siddeetan sano oo dambe buu nebigoo dhintay sii noolaa labaatankii horena ugu dar markaa tobankii uu jira markii loo geeyey nebiga iyo tobankii u shaqaynayey boqol iyo dheeraad waa gaaraynaa intuu ahayd in shaa allahu tacaala malaa uu waayahay intaasuu noolaa intaasoo mala'a uu buuxiyey anas khilaalahaa dhexdeeda dhowr iyo siddeetankaa sano assuduura laabaha dadka wuxuu ka buuxiyey cilman cilmi cilmigaasoo min cilmi rasuuli rasuulka cilmigiisiia rasuulkii alcadami weynan ka badnaa sala allahu calayhi wasalam oo wa atraca uu doojiyey meel doog helay waa uu macnaha doojiyey fiihaa siddeetan iyo dhowrkaa sana dhexdooda alcuquula cuquusha wuxuu doojiyey oo ka buuxiyey fiqhan fahmid oo min fiqhi nubuwati nubuwada fiqigeedii ah cilmigii buu bara wa axyaa waa nooleeyey fiihaa muddadaa dheer dhexdeeda alquluuba quluubta wuxuu ku nooleeyey bimaa shay badahu uu faafiyey anas bayna asaxaabati saxaabada dhexdooda iyo wataabiciina taabiciinta dhexdooda oo min hadyi nebiyi nebiga hanuunkiisiia sala allahu calayhi wasalam iyo wamaa shaygii adaacahu uu faafiyey anas fi nnaasi dadka dhexdooda uu faafiyey oo min shariifi aqwaali rasuuli rasuulka aqwaashiisii wanaagsanayd ah rasuulkii alacdami weynaa sala allahu calayhi wasalam iyo wa jaliili afcaalihi nebiga afcaashiisi tiisi waaweynayd marka taabiciin badan anas maadaama cimrigiisii dheeraaday dee dad badanoo aan nebiga arkin oo mu'miniin oo taabiciin ah baa wax ka bartay anas taabiciintu waxaa la yidhi alraciilu lwal waa raca hore oo saxaabada ku xiga saxaabada nebiga ku xiga sala allahu calayh wasalam culamaa ulxadiidna waxay u qaybiyaan dabaqooyin intaasoo dabaqaa laga dhigaa waxaa ugu sarreeya ugu horeeya tobankii jannada loogu bishaareeyey taabiciga la kulmay tobankii saxaabi oo jannada loogu bishaareeyey taabiciga wada arkay waxaa ugu dambeeya dabaqaadka laga dhigay qofka la kulmay saxaabadii da-da yarayd ayib marka dee kitaab dhan oo suwar min xayaati taabiciin la yidhaahdo baa jiro oo mualifku uu leeyahay oo kaga hadlayaa taabiciinta qayb ka mid ah waqad qadaa anasun anas wuxuu ahaaday calaa tuuli haada alcumuri cumuri cumrigaas almadiidi la taagay dherarkiisa wuxuu ahaaday cumrigaa dheer oo boqol iyo dheeraadka ah marjican buu u noqday marjic lilmuslimiina meesha muslimiintu masaa-isha ula soo noqdaan ayuu anas u noqday muslimiinta yafzacuuna waa usoo argagixi jireen muslimiintu ileyhi anas kulamaa ashkala markuu ka ishkaal galo muslimiinta calayhim dushooda amrun amar markuu ka ishkaal galo wa yucawiluuna way cuskan jireen muslimiintu calayhi anas masalada u sheegay qabsan jireen kulama istaqlaqa markuu ka xirmo calaa afwaa afhaamihim muslimiinta fahamyaalkooda xukmun xugun xugun fahanadooda markii xugun ka xirmo waxay qabsan jireen wixii anas u sheego min daalika waxaa ka mid ah anna bacda almumaariina kuwa mumaariintaha ee dooda barkood dad dadka dooda fi diini diinta dhexdeeda dad muran miranaa jira oo iska doodaya oo balaayo ah dadka dooda badan ee diinta ka murma qaarkood baa jacaluu waxay gudagaleen yatakalamuuna inay ka hadlayaan fii hubuuti xawdi nnebiy nebiga xawdkiisa iyo darkiisa sala allahu calayhi wasalam sugnaantiisa yowma alqiyaama darkaa nebigu inuu jiro iyo inuusan jirin bay muran ka keeneen maalinka qiyaamada darka laga cabayo fa sa'aluuhu way weydiiyeen anas fii daalika arrinkaas waxay dhaheen nebigu xawd ma leeyahay iyo dar fa qaala anas wuxuu yidhi maa kuntu maana ahayn adunnu mid u maleeya an aciisha inaan noolaanayo xataa araa ilaa aan ka arkayo amhaalakum idinkoo kale inaan dadkaanoo kale soo gaarayo weligay uma malaynay yatamaarowna xaalay shakinayaan oo ka murmayaan fil xawdi xawdkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laqad taragtu hadda waxaan ka soo tegey buu yidhi cajaa'isa hawa dumarro waaweyn habre waaweyn islaamo waaweyn baan khalfii gadaashayda uga soo tegey buu yidhi meeshaan ka imid dumar wadado-o sheybe baan ka soo tegey buu yidhi maa tusallii maysan tukanayn waaxidatun hal midoo duqowdaas ka mida islaamahaas oo minhunna iyaga ka mid ah salaad ma ay tukanayn ilaa sa'alat illaahi ilaahay waxay ka codsanaysa oo weydiisanaysay an yasqiyahaa ilaahay inuu islaantaa ka waraabiyo min xawdi nebiy nebi moxamed darkiisa sala allahu calayh wasalam iska daa cid kale dumarkii waaweynaado aan ka soo tegey islaan kasta markay salaada tukato ilaahu xawdka nebiga iga waraabi bay lahayd buu yidhi idinkuna maanta inuu jiray iyo inuusan jirin baaba hadal ka keenteen islaamihii shaybabka ahayo aan ka imidna xaalkoodu sidaasu aha walaqad dalla anasu bnu maalik wuxuu ahaaday yaciishu mid nool maca dikraa rasuulillaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebi moxamed xusuustiisa maceeda buu weligii ku noolaa mamtadad bihi lxayaatu intay noloshu la taagnayd intuu noolaa intii suxulkiisu xabaal ka sarreeyey bay dhahaan intuu noolaa nebi maxamed uu xusuusanayay calayhi الsalaa wasalaam fakaana wuxuu ahaa shadiida اlbahjati ayuu ahaa farxaddiisu miday daran tahay biyowmi liqaa'ihi la kulankiisa maalinkeedii maalinta uu nebigu maxamed la kulmay aad buu u birbirayay oo u- u- ugu farxay sakhiya damcati illintiisu iyo oohintiisu miday sakhi tahay deeqsinimo macnaha iska dareeraysa oo ahaa calaa yowmi firaaqihi maalintuu nebiga waayey maalintuu nebiga waayeyna oohin iyo illin buu ku deeqay macnaa iska shumaysay usan celin karin ee da- ilintiisu yaa mid sakhi ku ah iska shumayso kahiira tardiidi wuxuu ahaa anas celcelintiisu miday badan tahay likalaamihi nebiga hadalkiisa intaa hadalka nebiga iyo axaadiida buu ku celcelin jira xariisan buu ahaa anas mid ku dadaal badan calaa mutaabacati nebiga raaciddiisa fii afcaalihi oo ku raaco afcaashiisa iyo wa aqwaalihi aqwaashiisa yuxibbu wuxuu jeclaa anas maa axabba wuxuu nebigu jecel yahay wayakrahu wuxuu nacya maa kariha nebigu wuxuu naco wa kaana anas wuxuu ahaa agara maa shay kan ugu badanoo yadkuruhu uu xuso min ayaamihi maalmihiisa yowmaani laba maalin maalmahuu noolaa boqol iyo dhowrkaa sano laba maalmoodba ugu sheeg sheeg badnaa anas yowmu liqaa'ihi maalin waxa weeye la kulankiisa maalinkeeda macahu nebiga oo la kulmay awala maratin markii u horreysay maalinka labaadna waa yowmu mufaaraqatihi faaruqidiisa maalinkeeda weeye lahu nebiga aakhira marati markii u dambaysay markii nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam faidaa dukira dakara markuu xusuusto ama uu sheego alyowma alawala maalinka hore sacida bihi waa ku liibaanayay aad buu ugu farxayey wantashaa wantashaa wuuna udugsanayey intashaa waxaa la yidhahda wax aad u carfoon oo sanka inta saadhid aan neefta gadaal ugu jiidid oo fiif ah gadaal u dhahdid wantashaa wuu ursanayey macnaha wuu ku udugsanayey Aa, aad buu u jiiday waidaa khadara lahu markuu ku soo dhaco alyowmu thaaniy maalinka labaad intaxaba wuu dhawaaqay waa qaylinay waa bakaa waana ooyey maalintuu nebigu dhinta markuu soo gartana waa qaylinay waana ooyey wa abkaa wuxuuna ka oohinayey man xowlahu dadka hareerihiisa aado minanaasi dadka ummadda kalena waa ka oohinay wa kaiira maa in badan buu kaana ahaa yaquulu mid yidhaahda anas laqad ra'aytu nebiya nebi moxamed baan arka calayhi salaatu wasalaam yowma dakhala calaynaa maalintuu nebigu noo soo galay waa arka wa ra'aytu nebi moxamed waxaan kaloo arka yowma qubida minaa maalintii nalaka qibdooday oo nalaka oobsaday falam ara ma arag buu dhihi jiray yowmayni laba maalmood oo yushbahaanihimaa labadaa shabaha maalinna soo dhoweyn iyo farxad iyo raynrayn ay ahayd maalinna madiina mugdi noqotay yaa adlamat ilmadiina magaalada madiina mugdi ay noqotay fa fii yowmi dukhuulihi isagaaba sheegaya geliddiisa nebiga maalinkeeda almadiinata uu soo galay adaa'a fiihaa waxaa nuuray magaalada madiina dhexdeeda kullu shayin shay dhammaantiis baa iftiimoo nuuray wa fi lyowmi maalinka aladii maalinkaasoo awshaka fiihi nebigu u dhowaaday an yamdiya inuu aado ilaa jiwaari rabbihi rabbigiis yaa jiwaarkiisa adlama waxaa madoobaadoo mugdi noqday fiihaa madiina kullu shayin shay dhammaantii saxaabadu waa iyagii lahaa annagoo ciiddii nebiga lagu aasaya aan gacanta kala bixin baan mugdi dareenna xilligee la maraya hadda wa kaana aakhira nadratin buu yidhi eegitii iigu dambaysay waxay ahayd taasoo nadartuha aan fiiriyey ilayhi nebiga yowmal itnayni maalinka itniinta ahaa xiina waqtigii kushifat isitaaratu daaha la fayday can xujrati nebiga qowladiisa saxaabadoo tukanaysa markii daaha nebigu saa yidhi oo saxaabadu wejiga wejigii nebiga arkeen ka ay moodid warqad musxaf warqadiisa quruxdeeda fara'aytu wejhahu nebiga wejigiisii baan arkay buu yidhi kaannahu waxaaba moodaa nebiga wejigiisa waraqatu musxafin musxaf warqadiis taa musxafa warqadiisa oo kale quruxda ah wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yowmaidin maalintaas wuquufan kuwa taagan khalfa abi bakar bay salaa taagnaayeen yanduruuna ilayhi waayo abuu bakar bay gadaashiisa taagnaayeen abu bakr asidiiq oo salaadda raba inuu tujiyo saasay ahaayeen yanduruuna ilayhi iyagoo fiirinaya waqad kaaduu waxay u dhowaadeen an yadaribuu inay isbaraanbaraan saxaabadu nebigu aada u xanuunsanaa markay arkeen nebigiiyo maanta daaha saa yidhi oo wejigiisa u muuqdayo inuu caafimaaday bay moodeen markaasay farax dartiis isla baraanbareen u dhowaadeen fa ashaara ilayhim abuubakar baa u ishaaray an ihbituu sugnaada nebiga laftiisa waa u ishaarayo war sugnaado salaadiina watoye uma tuwufiya rasuulu nebigu waaba la oobsaday calayhi salaatu wasalaam fii aakhiri daalika alyowm maalintaa gebagabadiisa maalinkaa laftiisa aakhirkeedii baa nebiga la oobsaday famaa nadarnaa maanan arag buu yidhi mandaran makaanu arag kaana ahaaday acjaba ilaynaa midna loo ka cajab badan yahay min wejhi nebiga wejigiisa xiina waaraynaahu markaan ku asturnay turaabahu ciiddiisa markaan nebiga ciidda ku asturaynay waxaan ka jecelnahay naloo ka cajab badan yahay nebiga wejigiisa ma jirin calayhi salaatu wasalaam walaqad dacaa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi calayhi wuxuu u duceeyey lianas bini maalik agara wax ka badan min maratin hal kol hal mar ka badan buu u duceeyey wa kaana min ducaa'ihi nebiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd lahu anas u duceeyey inuu yidhi allaahuma arzuqhu ilaahu anas ku arsaaq maalan maal iyo wawaladan walad wabaarik lahu ilaahuna barakee waqad istajaaba allahu ilaahayna waa aqbalay subxaanahu ducaa'a nebiyihi nebigiisa ducadiisa calayhi salaatu wasalaam fa kaana anasun wuxuu ahaaday akara alansaari ansaarkan ugu badan maalan xagga xoolaha wawfarahum kan ugu waafisan duriyatan xagga ilmaha iyo taranka xataa innahu anas ra'aa wuxuu arkay min awlaadihi caruurtiisa iyo waxafadatihi kuwa awoowaha u yahay maa yasiidu wax ka badan calal miati boqol boqol qof ka badanoo isaga ka farcantay oo ilmihiisi iyo kuway sii dhaleen ah ayuu indhaha saara wa baaraka allaahu lahu ilaahayna waa u barakeeyey horta warkaas waa cimrigiiyo ilaahay u badiyey waxaa kaloo loo barakeeyey xoolihii waxaa kaloo loo barakeeyey lahu isaga fii cumurihi cimrigiis xataa caasha ilaa ka noolaaday qarnan kaamilan qarni kaamila boqol sano waxbaaba dheere wa fowqahu boqolka waxaa ka sarreeyey oo ziyaado ka ahaa alaaa sanawaatin saddex sano boqol iyo saddex sano ayuu gaari wa kaana anasun waxuu ahaa ridwaanullaahi calayh shadiida arajaa'i rajihiisu miduu darnaan badan yahay uu rajaynayo lishafaacati اnnebiyi nebiga shafaacadiisa sala اllahu calayh wasalam lahu anas oo u shafeeco yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada fakaiira maa in badan buu kaana ahaa anas yaquulu mid dhaha inna anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an alqaa inaan la kulmo rasuula allahi nebi moxamed sala اllahu calayh wasalam fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamada oo fa aquula lahu nebi maxamed aan u dhaho markaan qiyaamada ugu tago yaa rasuula allah haadaa kan kula hadlaya quwaydimuka khaadim yarowgaadi weeye unaysun anas yarow ah alla nebi allo waa ikan inaan dhaho walammaa marida anas bnu maalik anas bnu maalik markuu jiraday maradalmowti dhimashada xanuunkeedii qaala liahlihi dadkiisii wuxuu ku yidhi laqinuunii ii laqina oo ii qabto ii mariya laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulu llah wartaa ii laqina uma dalla wuxuu ahaaday yaquuluhaa inuu dhahayo ku celceshanayo kelimaddaas xataa maata ilaa uu ka dhintay anas binu maalik waqad awsaa wuxuu anas dardaarmay bicusayatin ulyarow ulyar taasoo sakiiratin yar oo kaanad u ahaan jidhay lirasuulilaahi nebi moxamed sala allah alay wasalam bian tudfana in la aaso macahu maciisa ushaa yar ee nebigu lahaan jiray macayga ha la aasaba yidhi fa wadicad waxaa la dhigay ushii beyna jambihi dhinaciisa iyo wa qamiisihi qamiiskiisii lagu kafnayey ayaa la dhexgeliyey hanii'an bogaagsi baa u ahaaday iyo bishaaro lianas ibni maalikin alansaariy calaa maa kiibuu bogaagsi ku leeyahay iyo bogaadin asbaqahu allaahu calayhi ilaahay u waasiciyey oo ku dul shubay oo min khayrin khayr ah wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinatan marka waxa weeyaan maa asbaqahu allaahu calayh faqad caasha wuxuu noolaa fii kanafi rasuuli rasuulka dhinaciisa iyo ricaayadiisa iyo daryeelkiisa rasuulkii alacdami weynaa sala allahu calayh wasalam cashra sanawaatin toban sano oo kaamilaatin dhammaystiran wa kaana wuxuu ahaa anas haalitha thnayni laba kan saddex ku ah fii riwaayati xadiidihi nebiga xadiidkiisa werintiisa laba nin buu wuxuu ahaa ninka saddexaynaya anas saddexdaasina waa saddexda axaadiista la wariyo inta u badan warisay manaa ugu werinta badan labadaasuu saddexaynayay laba ninka saddexaad wey humaa labadaasi abuu hurayrata iyo wa cabdullaahi bni cumara iyo cabdullaahi bni cumar weeyaan wajazaahu allaahu ilaahay ha ku abaalmariyo huwa anas iyo wa ummahu hooyadiis alqumaysaa la dhihi jiray can ilislaami islaamka xaggiisa allaha kaga jazeeyo iyo walmuslimiina muslimiintaba khayra aljazaa'i jaze kan u khayr badan halkaa calaamaddaa markuu qoro wuxuu ku dhahayaa lilistizaadati haddaad rabtid inaad sii korarsatid min akhbaari anas binu maalik wararka anas binu maalik la xiriira haddaad rabtid inaad ka sii bogatid undur waxaa fiirisaa alisaaba isaaba fii tamyiizi saxaaba ibnu xajar casqalaani baa leh mujalladka koowaad waxa weeyaan tarjamadaa fiiri ayb alisticaab isagana sidoo kale tahdiib tahdiib isagana waa sidoo kale kuwaasaa fiirinaysaa waxaasoo kutub haddaa wax ka haysatid aljamcu bayna rijaali saxiixayn isna waa kitaab kale usdulgaaba waa kitaab kaleoo muhiima waxa weeyaan sifatu safwa isna waa kitaab kale almacaarif waa kitaab kale alcibar waa kitaab kale siiratu badl waa kitaab kale taariikhu lislaam lidahabi waa kitaab kale ibnu casaakir waa kitaab kale aljarx waatacdiil waxaasoo kutuba baa kaga sii boganaysaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab